wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa heegan buuxa waxa ay gelisay ciidamada ammaanka waxaana howlgal amni xaqiijin ay ka bilaabeen ciidamadu qeybo ka mid ah degmooyinka caasimadda muqdisho maxamed yuusuf cismaan afhayeenka wasaaradda amniga wuxuu sheegay in kadib markii ay heleen xogo khuseeya ammaanka caasimadda heegan la geliyay ciidamada dowladda intaa wuxuu raaciyey afhayeenka in sidoo kale ciidamada dowladdu ay bilaabeen howlgallo amni xaqiijin ah ha yeeshee muusan tilmaamin inta howlgalkan uu soconayo marka laga reebo in ujeedkiisu uu yahay amni xaqiijin maalmihii lasoo dhaafa ayuu sheegay in ciidamada amnigu ay fashiliyeen qaraxyo laga soo buuxiyey gawaari iyo sidoo kale mootooyin kuwa uu sheegay inay fashiliyeen ciidamada dowladda inkastoo dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ay u diyaarisay wax ka beddelka amniga caasimadda haddana xilliyada qaar waxaa dhaca falal amni ka dhan ah